assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal duhur wanaagsan kulanti wacaan qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah duqii hore ee magaalada gaarisa oo ka jawaabay codsi uga yimid dadweynaha ku nool tuulada bakaare ismaamulka gaarisa xildhibaanada laga soo doorto kandhaara oo cambaaraysay xarigga barasaafka kirinyaga diiwaangelinta musharaxiinta xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya oo bilaabatay abraaca doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi oo la soo saaray iyo cabasho ka soo yeeraysa dad u booqasho taga buurta dalxiiska ee magaalada jigjiga intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa sabti taarikhdoon ay ku beegan tahay soddonka bisha tobanaad ee labada kun koob iyo labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran dadweynaha ku nool tuulada bakaari oo qiyaasta saddex iyo labaatan kilomitar u jirta gaarisa kana tirsan waaxda iftiin ayaa muddo badan biyo helin maadaama mashiintii ay ka jabtay codsi ay dirsadeen ayaa waxaa ka soo jawaabay maayarka hore ee magaalada gaarisa siyaad cusmaan oo loo yaqaana siyaad ingaamiya waxa uuna dowladda hoose iyo midda dhexe ka codsaday in loo soo gargaaro dadweynaha ay abaartu saamaysay waxaana ka mid ah hadalladiisa
maanta waxaan joognaa meel la yidhaahdo buula bakaari oo korkora u dhow waxaa codsi nooga imaaday biyihii mashiintii biyaha inaa ka jabtay ilaahay qudradiis mashiintii way hagaagtay oo waa la hagaajiyey meeshan waxaan aragnaa inay kaalmo badan u baahantahy oo abaarta ay saamaysay waa dad magaalo u dhow laakiin xoola ku nool oo hadda xoolihii aan waxba ku haysanin waxaa kaloo naloo sheegay iskuulka inuu shaqaynaynin oo macallin u lahayn masaajidkana uu yahay microfone iyo gogol inuu dansan yahay waxaanan kala shaqayn doonaa dadka meesha degan sidai aan wax uga qaban lahayn ilaahay baa tabar leh wixii aan u geysan karna aan u geysanaynaa laakiin waxaan rabnaa inaan la hadalno dowladda dowladda countiga iyo dowladda national governmentka ugu horeyn waxaan rabnaa horta in iskuulka la diiwaangeliyo oo iskuulkan isaga registered uu noqdo waanan dabagelaynaa hadduu ilaah yaraa tan labaad waxaan rabnaa maadaama meeshan magaalada ay u dhowdahay in mucaawimo lala soo gaaro oo dowladda cuntada iyo biyaha ay bixinayso ay dadkan wax ka soo gaarsiiso hadduu ilaah yarahdana waan dabagelaynaa ayadana waxaan ballan qaadnay masaajidka inaan microfon u keenayno waxyaalihii kale ay sheegteen aan ka caawin doonno
dhankooda qaar ka mida dadweynaha tuuladaas ayaa u mahad celiyey maayarka iyagoona dhanka kale ka hadlay dhibaatooyinka haysata wuu ku mahadsan yahay annagoo ooman oo ilmo taqal nooga dhammaanaayeen yuu biyihii noo hagaajiye asagoo xabban siyaasiya wax wadanin taas ilaahay baan u mahad celinayna iyo isaga midda kale meeshan buulabakaare la yiro aadaan uga hooseynaa magaalada buulabakaare la yiro korkoraa baa noo hoosgasho korkoraa na lakhte wax nala siinhayo mise abaaran gula saacidaynhayo hataa buunsho ma helno korkoraa baa la geeyaa raashiinka la keena korkoraa la geyne rag naga afweynaa laqe meelaan wax marinayna meelaan waan iska soo noqonaynaa dhibkaasoo badan yana haastaa intaas waxaan ka codsanaynaa dawladna kastaaba ninka waxaan dhibkaan u sheeganno anina noola ogaado noola imaado loodaa naga fafadhid xoolaho dhan baa naga fadhaan beerihii aan naga ooman jilihii o dhan baa naga hallaabeen intaas baan rabnaa dhibkaan inaan sheeganno
noo imaatay sharaftale ilaahay inankiis khayr alle ha siiyo wayna saacideeyeen dhib fara badan baan nahaye ilmihii baa wowi nooga daadanaayeen ilmihii yaa wowiga nooga daadanaayeen biyihii bay noo fureen insha allah khayr alle ha siiyo meesha ugu muhiimsan waa biye midda labaad masaajidkaasaa noogu dhib badnaa ilaahay idinkii asna wuxuu noo sheegay xaaji siyaad inuuna siinaayo mikrafoonka khayr allaha siiyo meelaha laiska saacido waa meelaha diinta ee maarad masaajidaha marka insha allahu ilaahay inagana waxaad jeceshiin hanii siiyo annagana haddii abaarta allah naga bixiyo
waxaan ahay reer boole bakaari waxaan fadhinay dhowr iyo toban sana dhowr iyo labaatan sanaan meeshan boole bakaari la yarayaan fadhinay weligaan wax intuu noo imaaday maxaa dhibkiin ina dhahe maanta horteed maana arkin ninka walaalka aniga maanta noo imaade oo mashiinta noo hagaajiye nin oo shaqo ku jiro ama shaqo raadsanaya ma aho walaalka anaga dhibka annaga aan sheeganay aan u cabanay baa noo imaade wuuna saacideeye wixii kalena waa nayla saacideeyin buuna dhehe walaalaha annaga kalena waxaan rabnaa inay na saacideeyaan oo dhibka annaga ay arkaan meeshii waa meel la degan yaho akhris ma qabno akhris la'aanna meel iskama fadhi karo iskuulkii hay-add yar baa noo dhiste wuu naga hallaabay hadda wuu dunsan yahay wax kale oo intuu noo imaado naga saacidayo ama meeshii aan aan hoos fadhinay oo korkora ahayd ama dawladda kale ahayd wax intuu noo imaado iskuulka nagu saacidayo ama dhibka dhibkiis arkan ma jiro xoolihiina maanta way naga abaartoobeen way naga dhammaadeen ma saacidaan rabnaa biyo la'aanna lama joog karo biyihii waxaa waa biyo bohol ah wakaa waa arkahaysiin waxaan rabnaa inay noola kordhiyo oo biyo kale oo soola ee noo noola kordhiyo ninkii bal na dhaamo ninkan noo dhaamo
waxaa lagu soo waramayaa in bas ay saarnaayeen ugu yaraan boqol dhalinyaro ah lagu qabtay buundada tanariva dhalinyaradan ayaa la sheegay in laga soo waday ismaamulka kilifi ee gobolka xeebta si cododkooda loo iibsaday doorashada guud ee sannadka dambe waxaa la sheegay in dhalinyarada la doonayay inay isku diiwaangeliyaan codbixiyaasha deegaanka ijaara ismaamul goboleedka gaarisa kooxdii waday dhalinyaradaasi ayaa lagu eedeeyey ka ganacsiga codbixiyaasha dhalinyaradan ayaa haatan lagu hayaa saldhigga booliiska gariseyn ee ismaamul goboleedka tanariva mudanaha laga soo doortay deegaanka galoole ee dowla deegaanka tanariva saciid hiribaay oo arrinkani ay ku soo wargeliyeen odayaasha deegaanka ayaa gaashaanka u daruuray isagoo eedeen u jeediya dhiggiisa deegaanka ijaara ismaamul goboleedka gaarisa safiya cabdinuur xildhibaanka deegaanka galoole ayaa dhanka kale sheegay in sharciga uusan waafaqsanayn in dadka codkooda dhiibanaya la geeya goobaha aysan deganayn ama aysan ka soo jeedin xildhibaanada laga soo doortay deegaanka kandhara ismaamulka muranga liis wahome ayaa si adag u cambaaraysay xariggii shalay lagula kacay barasaabka dowla deegaanka kirinyaga misis anwayguru misis wahome ayaa sheegtay in sharciga aysan waafaqsanayn in la iska xiro qof aan qalad lahayn guddiga la dagaalanka ee musuq maasuq ee dalka iyo c c ayaa baaritaan ku haya gudoomiyaha kirinyaga iyadoona lala xiriirinaya falal musuq maasuq ah balse xulafada taageersan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto ayaa sheegay in arrimo siyaasadeed darteeda loo fadeexeynaya misis wayguru tan ayaa timida kadib markii maalmo ka hor gudoomiyaha kirinyaga aan ay ku biirtay xisbiga u d a ee u hogaamiyo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto yesterday tumeona sasa magazeti ikianza kuandika ati EACC, EACC are looking for Anne Waigoro. Tunaambia mama Anne Waigoro, wewe simama ngangari, usitishike. Kangata ni wakili, mheshimiwa ni wakili. We shall be there for any of our persons who will be taken to court. Sisi we will offer free legal services. Kwa hivyo mama Anne Waigoro usitishike, lakini nataka kuambia EACC your time and any other government institution, including IEBC, including National Police Service, your time to misbehave is up. Remember, you hold constitutional offices kulingana na vile tuliandika katiba. Usikubali kuambiwa fanya hivi na hivi ndio udhurumu watu wengine, ukisahau kesho all this using of criminal justice system will have to be accounted for in the next government because we cannot allow our institutions to be mismanaged.
kadib markii dhowaan madaxii hore ee cadaaladda ee dalka dor william tunga uu dhammaan saraakiisha garsoorka ugu baaqay inay qaadacaan howlaha maxkamadaha ilaa intuu madaxweynaha waddanka mr uru kenyatta ka soo magacaabayo lix garsoore ee uu diiday hadalka ka soo yeeray gudoomiyii hore maxkamadda sare ee dalka ayaa waxaa gaashaanka u daruurtay madaxa cadaaladda ee hadda waddanka madakome bayaan ay soo saartay misis kome gelinka dambe ee shalay ayaa waxa ay muujisay sida ay uga xun tahay baaqa ka soo yeeray dhogta william tunga waxa ay xustay inay la micno tahay kicinta la doonaya in lagu carqaladeeyo helitaanka cadaaladda ee kenya waxa ay taa beddelkeedu ku boorisay garsoorayaasha dalka inay iska indhatiraan baaqyada xun ee aan waafaq wanaagsanayn islamarkaasna ay diradda saaraan dib u habaynta horumar kale oo ay ku jiraan helidda hababa lagu dhimayo dib u dhaca kiisaska maxkamadaha dalka horyaala toddobaadkii hore ayaa ahayd markii maxkamadda sare dalka ay soo saartay amar madaxweynaha waddanka uhuru kenyatta looga dalbanaya inuu muddo toban iyo afar cisho gudahooda kusoo magacaabo lix garsoorayaal ayuu maxkamadda racfaankeed dalka ku wargeliyey inuusan go-aankaasi ku qancin waxay sheegeen in haddii hogaamiyaha dalka uunan fursadan ka faa'iidaysan marka ay dhammaato muddada loo qabtay kadib xaakinada loo aqoonsan doono kuwa magacaaban oo ka shaqayn karo maxkamadda
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madoogaashe masalaani balambala iyo tanariva ka dhagayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa deeq daawo ah ku wareejisay cisbitaalka starlin ee degmada guriceel qaar ka mida mas-uuliyiinta ka tirsan hay-adaha gargaarka ayaa ka hadlay deeqdan
si guud haddii aan u dulmaro waxyaaba ilaa hadda soo gaaray een, degmada gurceel oo ahaa gurmudkii een, loo fidiyey waxaa ka mid ahaa daawooyinkan oo dhowr falayd ah iyo wasaaradda gargaarka federaalka oo soo marsiisa wasaaradda gargaarka ee galmudug ayadan teendhooyin iyo marakaneecooyin kuwaasoo dadka loo qaybiyey waxaa kale oo soo gaaray een, hay-adda d r c oo ayadana la soo gaartay n f i ilaa shan boqol gaarahaya oo ayagana qaybintoodii la bilaabay waxaa kale oo jirta in ay soo gaareen hay-adda n r c oo soo gaarsiisay kun een, afartan iyo shan qoys oo ugu talagalee lacag kaash inay siiyaan oo noloshooda ku maareeyaan muddo bil ah aada ugu faraxsanahay in mataqaanaa een, shaqadii iyo een, isbitaalkii bay kusoo laabteen wasiir cabdiweli iyo agaasimo cabdiweli labadaba aada idinkaga mahad celinayaa khaasatan waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo unisef oo soo dirtay qalabkan caafimaadka ah oo xilligii loogu baahnaa kusoo aaday dad badana waxaa jira bannaanka aadeen ganaaco kusoo cuntay ciyaal shuban biyood ku dhacay oo mataqaanaa ogahay oo lasoo riboort gareeyey hadda maadaama magaalada lagu soo laabtay inay s- caafimaadka helaan service deg deg ah waa muhiim gaaray oo dagaaladii dhacay ee, kala firxadkii dhacay iyo ee, gaabkaas yarkaa yimid iyo beeshintigoo batay ayaa hadda gargaarkan wasaaradu ay noo keeneen een, wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda gargaar wasaaradda gargaarka iyo hay-adaha weliba ay ka- ay ka wada qayb qaadanayeen ay keeneen waxaan rabnaa inaan uga mahad celino daawooyinkaas maantana soo gaartay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadka dhan inay ka wada faa'iidaysan doonaan Een, outreach ayaa qaybaha badan noqon doonaan qaybna waxay noqon doontaa fixed oo isbitaalka gudihiisa lagu lagu bixi doono insha allahu tacaala
dhankiisa wasiirka caafimaadka galmudug cabduweli cabdulaahi jaamac ayaa sheegay in gurmadka ay wasaaradda caafimaadka sii wadi doonto isagoona shaqaalaha caafimaadka ku dhiirageliyay inay shaqadooda kor u qaadaan oo ayna daaweeyeen dadka uu xanuunada kusoo ritay goobaha loo barakacay
Ee, daawadan waxaan rajaynaynaa baaxaddeeda waa ujeediin waxay ka kooban tahay ee, qaybihii kala duwanaa ee daawooyinka oo dhan oo nooc walba oo daawo oo loo isticmaali lahaa daaweynta xakameynta iyo kontroolka cudurrada kala duwan ee uu ka mid yahay shuban biyoodka malaariyada infectionka iyo surgical ee, supplieskiiba Ee, waxaan rajaynaynaa daawadani inay ku filnaato isbitaalka keliya maahana waxaan ugu talagalnay waxaan abuuraynaa oo maanta shaqadeedaba qabanay tiimam outreach ah oo ka shaqayn doona ee, clinical campus ka samayn doona meelaha ay shacabka ku qaxeen iyo tuulooyinka magaalada banaankeeda ah oo laga soo sheegayo cudurro ee, ee, bulshadaas ka cabanaysay waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo ee, dhammaan hay-adihii ka qayb qaatay ee, ama ka soo jawaabay baaqii guddiga gargaarku ay u direen ee ugu horeyso hay-adda ee, unisef ee, hay-adda caruurka ee, un-ka hay-addaasi waa hay-adda da- daawada aada gadaasheeda ka aragtaan oo tirada badan soo dhiibtay waa uga mahad celinaynaa sida uga soo deg sida degdega ah ay uga soo jawaabeen ee, baaqii dowladda ee galmudug ee ahayd in loo sida ugu dhaqsaha badan gargaar loo soo gaarsiiyo degmada ee, kurceel
guddiga maamulka doorashada kuraasta gobolada waqooyi ee somalilan ayaa maanta bilaabay diiwaangelinta ergooyinka kuraasta golaha shacabka diiwaangelintan ayaa si habsami leh uga socota xarunta villa rose ee magaalada muqdisho iyadoo ay barbar socoto qabashada codsiga raajada ee musharaxiinta ee kuraasta kor ku xusan maalinta berita ayaa waxaa ee tababarkii la siin doona ergooyinka codaynaya guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa ku sugan xarunta diiwaangelinta ergada iyo musharaxiinta iyagoo xaqiijinaya dhammaan hanaanka iyo habraacyada doorashada golaha shacabka dhinaca kale gudoomiye aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ah dalka soomaaliya ayaa soo saaray habraaca doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi ee lagu wado in maalinta berri ay ka bilaabmato magaalada muqdisho gudoomiye aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mahdi maxamed guuleyd iyagoo tixgelinaya dastuurka ku-meel gaarka ay soomaaliya heshiisyada iyo habraacii madasha wadatashiga qaran ee doorashooyinka toddobaiy tobankii sebteembar ee sanadkii hore soo saaray habraacan iyagoona ammaanka ku ayaa muhiimadu ay leedahay in la hirgeliyo doorasho hufan xor iyo sidoo kale xalaal ah buurta taariikhiga ee dalxiiska duleedka magaalada jigjiiga ee karamadha ayay ka taagan tahay cabashooyin la xiriira dad la sheegay inay lacago xaddhaaf ah looga qaado shacabka booqanaya siyaad bashuucsane ayaa qodobkana jigjiiga nooga soo diray wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska dowladda deegaanka soomaalida ilyas abiib maxamed ayaa ka hadlay buurta dalxiiska ee kaaraamardha ee duleedka magaalada jigjiga taasoo ay shacabku muddooyinka u dambeeyey ka cawanayeen in ay jiraan dad la sheegay in ay ka qaadaan lacago aanan sharciga waafaqsaneyn kuwaas oo uusan waxba ka ogeyn xafiiska dalxiiska ee dowladda deegaanka soomaalida buurtan kolley xafiisaan waan waan tagnay waan soo eegnay waa meel aada muhiim u ah markaad eegto deegaankeenna qaab dhismeedkeeda iyo ama qaabka ay u tahay laba buurta markaad eegto iyada lafteeda oo weli aan wax laga qabanin ayaad waxaad arkaysaa in ay tahay meel aada ugu habboon dalxiiska islamarkaana bulshadu hadda in waqti xaadirkan ay tagaan bulshadu ay soo booqda balse waxaa jirtay dhallinyaro mar noo timiday oo brobosal noola timiday dhallinyaradaasi iskaashad ahaan baan isku soo abaabulna bay yidhaahdeen waxaana rabnaa inaan halkaa wax ka qabanno arrintaas xafiisku uu eegay qorshahooda laakiin ilaa hadda wax jawaab ah ama cadaymaa ama waraaq uu u qoray oo hawshaas in howlaha ay ku galaanna xafiisku weli waxaa ku habboon in nidaamka sharciga in wasiirka dhaqanku waxa uu sheegay in shacabka soomaalidu ay u hoggaansamaan hanaanka kobcinta luuqadda soomaaliga ganacsatada boorarka ganacsiga ku qoran luuqadaha qalaadna laga doonayo inay u hoggaansamaan hanaankan ayna hormariyaan luuqadda hooye ee soomaaliga intaa wixii ka dambeeyana ay qeybta dambe ku qoran karaan luuqadda ay iyagu doorbidayaan waa kan mar kale wasiir abiib in ay boorasha afka soomaaliga in ay kow ay ka dhigaan luuqadda soomaaliga marka xigta haddii loo baahdo in luuqadda ingiriiska ama luuqadda amhaariga iyaduna markaa ay ka dhigi karaan laakiin marka u horeysa luuqada deegaanka maadaamay tahay af soomaaliya af soomaaliya ku dhigaan taasoo aan ugu talagalnay sidii aan u fulin lahayn dhaqankaada oo aada xoojiso waxa ay kor u qaadaysaa jiritaankaada bulsho haddiise laga tago waxa ay horseedi kartaa dhaqan guur ummadeed siyaad bashuucsanaysiyaad hersare idaacadda star f m magaalada jigjiga
aad buu umahadsan yahay ee siyaad dhanka ciyaaraha kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa galabta ilaa caawa la dheeli doonaa kulanka ugu soo horeeya ugu xiisaha badan waa galabta leicester city waxay qaabilaysaa kooxda arsenal the ganas kulanka dhowaan ayuuna bilaaban doonaa ee dhanka kulamada kale galabta la ciyaari doona kooxda benley waxay soo dhaweyneysaa brentford halka liverpool ay la ciyaari doonto brighton andahove albion manchester city waxay la ballansan tahay crystal palace halka newcastle united ee qaabilaysa kooxda chelsea watford iyo southampton halka kulanka adagoo caawa dhex mari doona kooxaha tottenham hotspurs iyo kooxda manchester united labada tababare caawa midka laga badiyay shaqadiisa qalqalaya gelaysa haatanna kusoo dhowaada fariinta covid nteen ee maanta ha dhibsan oo waxaad si buuxda ugu hoggaansantaa amarada dawladda iyo talooyinka caafimaad ee lagu xakamaynayo faafitaanka cudurka fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari